habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warkii habeenimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka oo gudaha u galay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo muqdisho ka fura shir loogu hadlayo xal-uuliyadda barakaca ayaa caddeeyey inay muhiim tahay in wax laga qabto sababaha keena barakaca meydad in ka badan soddon sano ku aasnaa qabuuro ku yaala duleedka muqdisho oo laga soo faagay xilli dadka deegaanka walaa xoogle ay ka muujeen arrinkaas maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo mucaaradka ugu digay dhaqdhaqaaqyada ka wada magaalada muqdisho ee iskugu diyaarinayaan inay tagaan magaalada baydhabo madaxweynaha maamulka galmudug oo isku shaandhayn ku sameeyay golaha wasiirada maamulkaasi galmudug wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug oo xililka u kala wareejiyay maamulka cusub ee degmada cabudwaaq iyo maamulkii hore iyo shirkadaha isgaarsiinta ee gobolka dalka oo maanta gaaray heshiis isku xirka shirkadaha isgaarsiinta
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo isina taarikhdan waxay ku beegantahay shanta bisha labay tobnaad ee disembar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada wararkii oo fisan ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa gudaha u galay degmada ah aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo culus ay ka socdeen wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku warmaya in ciidamada dowladda ay markaasi ay galeen degmada aadan yabaal kadib maalmo ay ku sugnaayeen banaanka magaaladaasi midkamida mas-uuliyiinta deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ciidanku ay gudaha u galeen ayna sameynayaan miino baaris kooxda al-shabaab ayaana habeen hore iskaga baxday magaaladaasi ciidamada ayaana hadda si buuxda gacanta ugu haya degmada waxaana lagu waramayaa inuusan wax dagaala ka dhicin magaalada kadib markii ay ka baxeen al-shabaabkii halkaasuu sugnaa in muddo ah ciidanka ayaa maamulaya kaabiga ku haya maalmahanba kaabiga ku hayay aadan yabaal oo kamid ah laba magaalo oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo weliba kusii jiray gacanta al-shabaab maalmo ka hor ciidamada ayaa qabsaday deegaano dhowra oo kamid ah gobolka shabeellaha dhexe kuna dhow degmada aadan yabaal oo ay kamid yihiin mabaaxa guulane iyo daarusalaam oo kamid ah meelaha markaasi al-shabaab ka yeyseen hase yeeshee ciidamada dowladda federaalk ee haatan ay qabsadeen ma jirto wax war ah oo dhinacyadu markaasi al-shabaabka kasoo baxay oo ku aadan qabashada ciidanka dowladda ee gudaha u galeen dhankoda dowladda federaalk ee soomaaliya weli war rasmi ah kama saarin wararka la xiriira inay markaasi si buuxda u maamulayaan hase yeeshee ilaha muhiimka ayaa xaqiijinaya in ciidamada dowladda federaalk ee markaas ay gudaha u galeen degmadaasi aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kale wasaaraha soomaaliya ayaa furay maanta shir loogu hadlaya xal-uuliyadda barakaca ayaa cadeeyey in muhiimad in muhiim ay tahay in wax laga qabto sababaha keena barakaca wasaaraha soomaaliya xames cabdi barre iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan oo wasaaradda arrimaha gudaha qeyb ka tahay wasiirka arrimaha gudaha axmed fiqi ayaa markaa muqdisho ka fura shirka arrimaha barakaca iyo dhibaatooyinka sababi karaan markaasi ka sheegay shirka wasaaraha ayaa caddeeyay in saddexda milyan ee barakac ah masoog barakacay ay khatar ay ku yihiin dhanka ammaanka markii loo ego wasaaraha suu hadal ku dhigay isaguna caddeeyey in markaasi ay muhiim tahay in xal loo helo dadka barakaca ah ee markaasi ku dhibaateysan meelaha kamid a muqdisho siiba duleedka magaalada oo ay ku sugan yihiin
waxaan ka hadlaa kuwa gudaha ah runtii oo nambarka hadda uu sheegay wasiirku oo ilaa saddex milyan hadda si cagcagaynaya uu yahay nambar ku cabsi gelinaya saddex milyan oo qof oo soomaali ah oo xoog uga soo baxay yacni khiyaarkooda kuma iman ama colaadi ha ka soo baxsado ama abaar iyo oon iyo silac ha ka soo cararo waa foos waa la soo qasbay laakiin khiyaarkiisa kumausan soo guuri meesha kuma soo degin saddexdaas milyan ama ku dhawaadka saddexdaa milyan waxaa ay cabsi gelinayaan amniga waxay cabsi gelinayaan mustaqbalka soomaaliya oo dhan ayay question iyo su-aal gelinayaan waxaa garab socda in ka badan saddex milyan oo arday ah oo gaaray xilligii waxbarashada oo aan waxba baran marka kuwaas waa foolkaano qarxaysa oo meelay ku qarxaysan aan la garan doonin waa mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed oo dhumaya oo daayaca oo meel u aadaan la garanayn marka waa dhibaato runtii aada u weyn oo xal u baahan waxaan rajaynayaa fadhigani inuu keeno xal dadkaas mustaqbalkooda sidee loo xalinaya bal talooyin in laga keeno dhibaatada kale uu keenay waxaa ka mid a dhaqaalaha saameyntu ku leeyahay waxaad ogtihiin soomaalida dhaqaalaheedu mainly wuxuu waa laba shay oo xoolaha iyo iyo agricultureka iyo beeraha dadka aada aragtaan ee hadda xamar jooga laga yaabo inay laba milyan ku dhow yihiin milyan iyo sideed boqol iyo wixii la mid ah
meydadka in ka badan soddon sano ku aasnaa qabuuro ku yaala duulaadka magaalada muqdisho oo lagu magacaabo macalin nuur ayaa maanta laga soo faagay dhinaca kalena dadka deegaanka ayaa arrinkaasi walaa xoog leh ka muujiyey wareega mahad nuur axmed ayaa ka waramaya
aabahay macalin nuur maxamed siyaad nuur oo waqfay dad bixinaaya ee ku qaraabanaya magaca reer macalin nuur aa shalay maqlay shalaan imaaday dhulkoola dumiyaan mid halkani waa qabuuraha macalin nuur ee deegaanka tareedishe ee duleedka magaalada muqdisho qabuurahan muddo ka badan shan iyo labaatan sano ka hor ayaa la aas-aasay oo halkan dad ayaa lagu aasayey balse saaka xilli hore aroor ayaa lagu waabiriista iyadoo qaar ka mid a qabuurahan la baabi'iyey oo cagaf la gelshay halka kuwo kalena dadka ehladooda ku aasnaayeen lagu amray inay kala baxaan waa xaalad adag oo dadka deegaankan iyo sidoo kale dadka halkan ehladooda ku aasnaayeen ay maantay la kulmeen qabuuraha macalin nuur ee ku yaala deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho dadkii horey eheladooda muddo labaatan sano ah ka hor ku aasay ayaa qaarkood kala baxeen halka kuwo kalena la baabi'iyey oo ay raadinayaan si ay mar kale aas ugu sameeyaan qaar ka mid ah dadkaana halkan kula kulanna ayaan la hadalna iyagoo sheegay in dadkii halkan ugu aasnaa oo waalid iyo walaal u ahaa aysan hayn maadaama dhirtii iyo sidoo kale qabuurihii magacyada ay ku qornaayeen dhismayaasha ka korreeyey la baabi'iyey dadka aan la hadalnay nooma sheegeen cidda si gooniya u bartilmaamaysanaysa qaburahan waxayna dowladda federaalka ee soomaaliya ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto dadka ay sheegeen inay dhibaato ku hayaan islamarkaana doonayaan qaburahan muddo labaatan iyo shan sano ka hor ah dadka lagu aasayey in ay deegaansadaan waxaa ku duwan meeshaan hooyaday qadiij cabdulboolow waxaa laysoo sheegay shalay in qabuurihii la qodaayo qabuurihii barakaad ee macalinuur aabbahay macalinuur maxamed siyaad nuur oo waqfay dad bixinaaya ee ku qaraabanaya magaca reer macalinuur aa shalay maqlay shalaan imaaday dhulkoola dumiyaan mid waa ka tagay maanta idaacadan uga alxamdulilaah waxaa waaya fiiriya dhulka dhan wuu qodan yahay dadna waa cabsadeen asay la baxeen dadkooda dadna waa yaaban yihiin war waxaasoo islaamnimo ayay u bannaan yihiin islaan ay u bannaan yihiin ma jiro qabuur soddon sano aasnayo in la qodo islaan oo u bannaanyaha ma jiro waa dad hunguri hungurigii meeshaasoo ka galay qabuurihii oo ka galay wax islaamnimo ay u bannaantaha ma jiro waxaan codsanaynaa in la joojiyo oo la joojiyo oo la joojiyo oo dhulka aabbahay waqfay aan hadda la qudin annaka ree macal nuuraan ahaa qolada qodays waa qola hunguri raacaya magaca ree macalnuurka shalay aniga waa imaaday ilmo macal nuura qodayaa laygu dhahay ilmo macalnuur ma qodaya anaa reer macalnuur ka mid a mana qodayno mana qodi doonno aabbahayaa soddon waxuu waqfay inta qabuur meeshaan ku taal intaa la qudinoo waqfay iyadoo goof
waxaan ka mid ahay dadka deegaankan oo macaano degan hadayta mar anoo jaamacadda u socda baan waxaan kula kulmay ayadoo meeshaan dadka qabuurihii maarata ku jira dadna la baxayaan dadna maaragtay qalqiga dhammaa isugu imaaday meeshaan waxaa ku jira eedadey waxaa ku jira adeerkay waxaa ku jira walaalkay waxayna ku jiraan ugu yaraan markii maxkamadigu maxkamadihii ilaa haddeertaanay ku jiraan dad waxaa imaaday oo maaragtay qaxooti soo dejinaayo oo w f b lacag ka soo qaadanaya oo calaa qabri afar dollar ku bixinaya jajabiye si loogu sikado buushas looga sii dhiso kabacdina deegaan ahaan loo gado dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in dadka waxaas maarata ka dambeeya oo ka shaqaysanayo hunguriga uu ka gala qaldan inay gacan bira waxaan idiin sheegaya hadda halka aan taagana waa qabriga aabbay axmaal horre waana baaba'san yaho dhulkuu yaallaa oo waa la buursha waxaa cid bulshana garanmaysa iyo sabab loo bulshana ma garanhayo dhulkaana dhulda kumiti leh oo aan gadanno yacni mitir mitir u gadanno ah markii hore marka wax burburiyana ma garanayno dhulkuuna yaal haddana waa kor taagana qabrigiisa taaganahay haddii waxaan codsanaya inaan qabrigeyna dib u dhisto iyo inaan iska daayo ayay taa taagantaa markaan milaa muddo aan isleeyahay wadugu waa muddo labaatan sana camal aan isleeyahay waa aabay qabrigaan ku jiraa marka ma dareemi karno yacni waxaan annagu waxaan dawnaynaa ama yacni dembiga inaan iska dhowraan rabnaa laakiin ma dareemi karno laakiin waxa weeye dad buushash iyo balaayo wataa agtiisa degan waxaan dareemahayaa dadka buushashku ay ku lugleyn arrimahaas waxaan isleeyahay maadaama dadkii xoolahan la baxay oo sadaqaystay ay nool yihiin ree macalin nuur oo dadkii awlba sababta u ahaa dadkan in meesha lagu aasana ay joogaan bal in reer macalin nuur iyo qolada reer waasuga goobku ka yimidna is arkaan haddii gacan saddexaad oo ku dheeriyo jirtana gacan saddexaad laga saaro qaar ka mid a ehelada dadka reer macalin nuur oo halkani ku sugnaa ayaa sheegay inaysan jirin amarkooda oo ka soo baxa oo qabuurahan lagu bartilmaamaysanaya iyagoo ka codsaday dowladda federaalk ee soomaaliya inay tillaabo adag ka qaada shakhsiyaadka dadkan ehlu qabuurka ee halkani ku aasan doonayo inay dushooda degaan mahad nuure axmed wararka dalsan muqdisho
aad baa umahadsantahay waraheyga mahad nuure axmed dhinaca kalena madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada ujeedadu isku shaandhayn wasiiro madaxweynaha galmudug markuu arkay qodobka kontonaad farqigiisa shanaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu arkay baahida loo qabo isku shaandhaynta wasiirada markuu arkay muhiimada dhamaystirka golaha wasiirada markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka galmudug wuxuu xeereeyey isku shaandhayn wasiiro wasiiru dowliyaal iyo wasiir ku-xigeenno qodob koowaad garaad yuusuf maxamuud wasiirka wasaaradda kulmeysiga qayaad kubadda ayaa loo magacaabay cabdulaahi maxamed yuusuf kulmeye wasiirka wasaaradda degedaha iyo gaadiidka badda cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha muxidiin cabdulaahi cusmaan wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta abshir cabdi shiiqow wasiirka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dalxiiska amaal axmed cabdulle wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdinta cabdinaasir cabdulaahi cusmaan wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka cumar maxamed deeriye wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiisiinta daahir faarax fidow wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada farxi cabdi maxamed wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada injineer maxamed cabdulaahi maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo mas-uuliyiin kale oo markaasi wasaaradaha kala duwan ayuu u magacaabay qodobka labaad xeerka wuxuu dhaqangalayaa markuu sixo madaxweynaha galmudug waa uu nasiixay dhinaca kalena haddii aan eegno saxibel maamulka koonfur galbeed ayaa u digay mucaaradka dhaqdhaqaaqyada ka wada magaalada muqdisho ee isku diyaarinaya inay tagaan magaalada baydhabo ee koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirka warfaafinta iyaas cali nuur oo shir jaraa'idda qabtay ayaa ka hadlay waxa ay ka yeelayaan xubnaha mucaaradka ee doonaya inay baydhabo ay tagaan islamarkaana ay ka bilaabaan abaabulka ka dhanka ah shirar maamulka loogu soo horjeedo
maybaa aragaayay dhowr shir la qobaday oo mayleeraas liinku hadalow arrimo koonfur galbeed liinku hadalow ee dad mucaarad eh ee ku hadalayaan arrimo koonfur galbeed taasoo mayleraayus nidaamnan ahayne sharcanan ahayn walayo ku hadalayan markaas weli lasii socoto hanjabaad lasii socoto baydhawi seedanna baydhawi kadegedaanna yogo layin marka koonfur galbeed horta dowladnimadii lankii ha ka horjeeda nidaamsha iyo taskuursha lankii ha ka horjeeda koonfur galbeed maybuwa eeyeena habye in lama caamulaada soo jirta in la dhagamaasiya jirta lankii koonfur galbeed aan ogolayne dowladnimadii i sharcisha iyo nidaamsha aan ogolayn unina ma ogolayni lan dowladda federaalka ka tirsan gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka federaalka soomaaliya mayba ogsintiina intii puntland ambatay lahaan diiday lahanagi may lahaankanagi nidaamka markaas dowladdaas oo puntland iyo anfadaana oon ogolayna iyo kaseti lankii nidaam dowladda koonfur galbeed aan ogolayna antaka kooy unina lama caamuloodan mayka lama caamuloodan sharciga wali waafaqsan yak lama caamuloodan marka dowladda koonfur galbeedna ku gudubtii xilligii dad laxkadaraay xilligii dad inta is aruursadaan oo hinjabaada jireenoo mayleeraayiso kooyana qabiilka faana jareen xiligaas walha ku tabi xilli qabiil la kafaanow may rooga xilli mayleeraayuse hubahaysa la kafaanow may rooga xilli mayleeraayuse laandheeri aha kooyo kore koonfur galbeeda kooyo la kafaanowna may rooga koonfur galbeed dadshe dowladiya kulli midaysanyin waana mayba ka midaysanyin nidaam iyo dastuur iyo caqlo yaa ka midaysanyin marka may su-aal isweydiiyey macnaha una maamul goboleeda kale mayna dhaaman macnaha markastaba una annagana dad umayleraisu dhabtiyo lay lagu faa'iidayso laka gorgortumaayo woortuna inis geliyaayo inisan jabaadayano miidiyaha iyo wal inis marsiyaayaan xilligii koonfur galbeed la shalgadadaayay la shaldilaayay oo qoortin inis geliyaayay oo maylera shacabsha iyo dadka dowladdii iyo mucaarad isku horsheena jiray filinkaas dhammaaday barnaamijkaas dhammaaday un walbadan argahayna walbadan dhigaana ka dhihayaan walbadan dhigahayna may balana koonfur galbeed dawli lata nidaama lata madaxweyne lata dastuura lata nidaam shee lanki ha kor jeedo maalka biyow intii isu burburi intii ismay leeraas ciidamada shaljay intii dadka may la qoorta inisgili lanki ka shaqeeyow unina isku qobadaan horta taasa ogaadasan masidkaas qobsadaasan tan lamaad marka shacabka koonfur galbeed yama inka dardaaramay lanka muuminka ee lama jeergodkumay kukudhiga waleereen
wararkii habeenimo aad kala socoteen dalsan akhyaartan dhegeystaha waa naginta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel